kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho waa toddobaadle hadaha oo kale aad maqashaan waxaana diiradda ku saarnaa doorashooyinka gudaha iyo kuwa dibadda iyo macluumaad ku saabsan doorashooyinka maantana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka sharciga hadda hadda u dambeeyey ee bedelka lagu sameeyey oo hadda bishan februaayo soo baxay wax hadda uu sheegayo oo haddii saan ay dhacdo yacni doorasho dib baa loo dhigayaa uu dhahayo ma jirto ma jiraa waxyaabo dib u dhigi kara doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya oo uu qorayo sharciga doorashooyinka warhayse ayaan arrintaasi idinkaga haynaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaana kasoo jeedinaya cali cabdulaahi hilooli waxaana farsameynaya yaasir iyome soo dhawaada dhegeystayaal hagaag aynu gudaha usii galno tan iyo markii uu soo baxay fayraska covid nneteen dabayaaqadii bishii disembar waxa uu dunida ka geystay dhibaatooyin aad u badan isagoo isaga gudbay in ka badan boqol iyo konton dal oo caalamka ah dhibaatooyinka uu geystay waxaa ka mid ah dhimashada kumanaan qof oo caalamkooidila dhanka kale waxa uu geystay dhibaato dhaqaale iyo mid socdaal balse waxaa jiro arrin aan intaa badan la sheegin oo uu geystay fayraskaasi arrintaa waxay tahay inuu u dhigay doorashooyin badan oo caalamka ka dhici lahaa maadaama la diiday isu imaashiyaha dadka tirada badan oo hal goob isugu imaanaya doorashooyinka uu baajiyey waxaa ka mid ah doorashadii deegaanka iyo midii degmooyinka ee wadanka britain iyo doorashadii guud ee dalka uganda oo iyana dib loo dhigay haddaba ka soomaali ahaan ma jiraa waxyaabo dib u dhigi kara doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya oo uu qorayo sharciga doorashooyinka su-aasha ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti inoogu ah barnaamijka maxamed ibraahim maxamuud oo ah aqoon-yahan ka
walaahi hadda xaaladda hadda la joogo marka la qiimeyo waxa ay u eg tahay in doorasho oo aan qof i cod ahayn in uu dhici doono sababo badan oo jiro aaweed wadanku hadda aan xasilooni buuxdo aysan jirin iyo yacni is-ogolkii hadda loo baahnaa waqtigan camal la joogo xukuumadda federaalka iyo maamul goboleed marka la fiiriyo xiriirka ma wanaagsano waxaa hadda dhamana waa waxaasan ka yar marka baarlamaanka loo firo waa yani bilooyin oo aada u yar ayaa haduu dhiman marka xilligan waxaa la rabay in oo uu jiro waxaa la isfahan siyaasadeed inuu jiro ayaa hadda loo baahnaa hadda isfahankaas ma jiro marka kulley waa un doorasho wada ogol ah isagana wataba ay dhici doonto sida qorshuhu ahaa waxay ahayd doorasho qof iyo oda inay dhacdo sida hadda muuqato iyo culeysyada jirana ma saamaxayso sidaasi marka waqtigii inuu dhow yahay ka aragti ahaan maxay kula tahay inay dhici inay dhici karaan wallaahi qof iyo cod horta wuxuu u baahan yahay shaqo badan kow ay tahay dastuurka la dhamaystiro maxaa lahay wadanka oo amnigiisa u sugan yahay deegaan doorashooyinka in la tagi karo qof walba muwaadiniinta meel walba inay codka ku dhiiban karaan yacni shaqo hadda dhow maaha in qof iyo coda maanta la qaada la yidhaahdo waa wax oo oo iska fudud waaye laakiin sida caadiga marka la fiiriyo hadda qof iyo cod iyo wax u dhow oo hadda muuqdo ma jiraan muxuu yahay doorka beesha caalamka ah si ay doorasho dalka uga dhacdo
horta beesha caalamka ayaga doorkooda waxaa waaye guud ahaan inay la socdaan xaaladda soomaaliya isbedel ka dhacayo in waxyaabihii xukuumadda marka la dooranayo ay ay ay ballanqaaday oo sidaa in wadanka ay doorasho cod iyo qof ay gaarsanayso in dastuurka la dhameystiraayo in federaalkii ee maxaa lahay la dhisaayo oo hoos loo dejinayo yacni ballanqaadii ay xukuumaddan samaysay inay kasoo baxday in kale ayaa horta howshoodu ay tahay qiime inay sameeyaan inay taqaariir ay samaystaan oo dowladaha ay matelaan ay u gudbiyaan laakiin waxaa rasmi ah waxaa iska leh dadka soomaaliyeed ayaa iska leh oo maxaa lahay hay-adahooda dastuuriga ah u hel saartay inay shaqadii kasoo baxaan oo wadankai horumar gaarsiiyo doorashooyinka la qabto dastuurka la dhameystiro wadankai maxaa lahay diboshiin lagu sameeyo maamul goboleeda iyo iyo iyo xukuumadda dhexe ay heshiis gaaraan waxaas un waxay u taallaa hay-adaha dowladda ama hay-adaha sharciga ah ee loo xil saaray laakiin beesha caalamku wixii taageero ah oo meelid ahaato ama farsamo ahaato sida haddaba ay u sameeyaan maxaa lahay hay-adaha kala duwan ee dowladda ay taageer u sameeyaan haddii ahaato gud doorashooyinka baarlamaanka hay-adaha garsoorka dhammaan hay-adaha dowladda meel aysan taageero siinin ma leh laakiin ayaga waxooda waa taageero iyo maxaa lahay ila socod waaye laakiin wax oo ayaga intay hadda ay soo gooyeen ay dhahan saanisan hala sameeyo waa un hal mar waa imaan kartaa haddii doorashadiina aan la qabanaynin oo xukuumaddii ay ay ay qaban weyso doorashadii oo maxaa lahay waddo loo gudbayan ay sameyn weyso oo dadkii siyaasiyiintii iyo intii siyaasadda lugta ku lahaydeen ay ay ay barnaamijka soo fargeliyaan waa laga yaaba markaas inay yidhaahdaan ee, tale inay bixiyaan oo waa laga yaaba laakiin sida u badan ayaga waxay u badan tahay ee, howshooda waxay tahay inay la socdaan arrimaha soo cusboonooda xadba mararka qaarkood beesha caalamka waxay leedahay awood intaasi ka badan oo aynay madaxda cadaadis saarto ama ay dejiso xataa nidaamkii sida aan hore usoo aragnay oo dowladdii sheekh shariif oo kaleeto road map waxa la yidhaha inay sameeyeen ay waqti ku darsadeen ama waqti dheeraada ay dowladdii ugu dareen marka ma dhici kartaa hadda beesha caalamka in ay awooddaas oo kale la soo baxdo oo madaxda haatan joogto ay waqti dheeraada ay ugu daraan Ee, horta ee, in waqti lagu darsado iyo in kale ee, waxaa xukumo dastuurka wadanka ayaa xukumo dastuurka wadankana ma ogolo in maxaa lahay hal maalin lagu darsado wuxuu ogol yahay ee, in ee, maxaa lahay sida uu tilmaamayo dastuurka qodobka lixdanaad ee, si uu sheegayo in hay-adaha dastuuriga ah sida baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo waqtigooda afar sano marka hadday afar sano ay dhammaato aysan wax kala jirin ee, waa arrin dadka dhan u taalo laakiin haddii aan fiirino fargelinta ay samayn jireen iyo hadda maadaama markaas kumeelgaar lagu jiray xilligii sheekh shariif kumeelgaar lagu jiray ee, awooddooda way weyneed markaas ee, san mahayn laakiin hadda maadaama kumeelgaarka laga baxay oo xukuumaddan ay hoogaha awood ay leedahay ayaga marka horeba shaqadooda waxay aheeday ee, ishraaf inay sameeyaan oo maadaama hay-ad garoon mudug ka socota ay yihiin oo oo loo xil saartay marka shaqadooda u badan waxay aheeday ishraaf iyo in xadba ay la socdaan marka ee, waa laga yaabaa dhexdhexaadin inay sameeyaan oo wax doorasho la isku siyaasiyiinta iyo inta siyaasadda ee danayso ay ku midaysan yihiin in ay wax un ay ay u sameeyaan waa laga yaabaa laakiin wax oo hadda la dhahayo ee, ay usoo goynaan ma jirto haddii uu sii jiro khilaafka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka hoos yimaado sidee ku dhici kartaa doorasho ama maxay caqabada oo ay dhalin kartaa arrintaasi Ee, khilaafkan haddii sii socdo doorasho inay dhacdo way adag tahay Ee, asbaabtan waxaa waaye wadanka gaabka u dhisan yahay ayuu wuxuu yahayba waa federaal federaalka micnihiis waxaa waaye awoodihii ee qaranka oo la qeybiyay waaye waa qeyb ka mid ah ama nooc ka mid ah dowladnimada waaye oo oo lagu dhaqmo oo marka horeba lagu heshiiyo in awoodda la qeybiyo awoodda la qeybinaayana wax kale mahe waa saddexda hay-adood oo ah baarlamaanka iyo garsoorka iyo fulinta saddexaasa la qeybinaya micnaheeda waxaa waaye wixii marka hore dowladda dhexe keli ay laheeday oo hal awood aha oo hal baarlamaan iyo hal fulin iyo hal garsoor uu jiray ayaa waxaa laga dhigayaa goboladii in la geeyo ay goboladin ay yeeshaan fulin u gaar ah oo madaxweyne iyo wasiire iyo xukuumad leh iyo baarlamaan leh iyo maxaa lahay garsoor leh waxaas dhan waxaa loo sameeyey in wadatash uu jiro oo maxaa lahay awood qeybsi ama yani fifty fifty ahaato ama u yaraan yani in ay jirto wax wada ogol marka haddiiba goboladii oo federaalka ahaa sida hadda ee shirkii shalay soo gabagabay ee puntland ka dhacay warmutiyeedka waxaa ku jiray ee, ee, in aysan hadda doorasho aysan dhicinin loo baahan yahay in wadatashi laga yeesho marka gobolada iyo federaalka waxaa keliya ay guul oo dadka soomaalida ay gaari karaan waxaa waaye inay isku aragtay ay ka noqdaan ee, marxaladan hadda adag oo waxaan aysan diyaar ahayn qaabkii doorashaan loo qaban lahaa dar hadba ee, madaxweyne xasan sheekh markuu uu xilka ka degayay ee, wuxuu sameeyey ee, maxaa la lahay wadatashi uu goboladii la sameeyey wadatashigan dastuurka u ogolba ee, in maxaa la lahay ay sameeyaan ee, sanadkiiba hal mar inay kulmaan oo wadanka midnimadiisa iyo meeshii la aadayo iyo isxaq wareysi inay yeeshaan dastuurka ku taalab waa wax loo ogol yahay marka in qof walba meesha uu joogo uu taagnaado waxay dib u dhac u keenaysaa habsamo socodkii geedi socodka ee soomaaliya oo muddadii had labaatankan sano lagu jiray xadba meel lasoo gaarsanayay waxaa habboon madaxda qaranka inay ay, ay ogaadaan in wada hadal waxa ahayn aan meel u gaari karin
macquul electronics company moodel kastoo elektaroonig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaarada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul elektronicis waxaad ka helaysaa farinjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo farinjeerada subernational oo leh damaanad hal sana ah iyo weliba farinjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana ah macquul elektronicis combany wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
hadda waxaa muuqata inuu khilaaf u dhexeeyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya aragtidaada n sidee looga gudbi karaa khilaafkaasi si wadanka ay doorasho uga dhacdo nidaamkana uu hagaago horta khilaafka wuxuu u badan yahay dhinaca dastuurka u badan yahay dastuurka aan lagu dhaqmaynin marka ee haddii dastuurka suu yahay lagu dhaqmo waxaa imaaneysaa yacni cid kasta federaal haato ama state ahaado in waxa awoodiis uu yahay uu ku dhaqmo waxyaaba dastuurka usan ogolen inuu iska dhaafo marka waxaa jiro awood maamul goboleed ay leeyihiin iyo awood federaalka ay leedahay iyo awood ka dhexayso labada waxaa hadda khilaafka u badan ka tahan waxaa waye awooddii ka dhexaysay marka federaalkiisa u muuqato waxaa waaye waxay hadda u dhaqmayaan in awooddii ka dhexaysay oo wadatashiga iyo wax walba laga tashanayay inay ayaga un ay dhahaan wadanka anaga madax u ah marka taas hadda meesha ka maqan marka haddii khilaaf uu sii socdo oo aan wadahadalkii dastuurku uu sheegay aan la sameynin haddee waxay noqonaysaa in ay mar kale dib la isku laabto oo system wada shaqayn karo iyo iyo dad isfahmi karo iyo nidaam kale siyaasadeed in la reeday noqonaysaa marka marwalba waxaa uu baaqaynaa in maxaa lahay wada hadalka uu muhiim u yahay oo ay ku dadaalaan in maxaa lahay isfaham siyaasadeed in la gaaro taasna waxay keenaysaa deganaansho siyaasadeed waxa u weyn ee wadankan laga rabo hadda waxay tahay yacni cid hadda maanta jidid dhistay ama iskuulo dhistay gobol haado ama federaal haado ama dadka horumar gaarsiiyey oo maxaa lahay dadka lacag akoonada ugu dhacayso ma jirto laakiin waxa keliya had dadka dhan ay fiirinayaan waxaa waaye deganaansho siyaasadeed ma la haya waay macnaha doorashana waxaa loo galaayo waxay tahay waxaa ku xiran in wadanka uu deganaansho siyaasadeed ay jirto marka hadda aniga soomaali haddaan nahayba inaan deganaansho helnoba waxay ku xiran tahay inay doorasho dhacdo haddii doorasho ma dhacayso la yidhaahdo waa wadankiiba wuxuu noqonayaa wadan oo kuley yani siyaasada asan fiicnay noqonaysaa marka aada waxaan u boorinayaa in doorashadan xal laga gaaro oo ay qabsoonto insha allah maxaa ka mid a waxyaabaha dib u dhigi kara doorashooyinka ee uu ogol yahay sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal sharciga hadda hadda u dambeeyey ee bedelka lagu sameeyey oo hadda bishan februaary soo baxay wax hadda uu sheegayo oo haddii saan ay dhacdo yani doorasho dib baa loo dhigaayaa uu dhahayo ma jirto laakiin fahm guud ama mabaadi guud waxaa jirto oo ah haddii doorashadii yani ay imaato hay-addii baarlamaankana aan weli maxaa lahay doorashadii aan loo fasaxin oo weli ay kulmada qabsanayaan laakiin doorasho ay dhowdahay oo ay wax ay dhacaan ha ahaadeen wax dabiici ah ama waxaan dabiici ahayn dagaal ahaado ama waxyaabo kale oooo maxaa lahay oo dabiic iska ha imaadeen marka caqligaa mark markaas wuxuu keenayaa in shacabkii la weydiiyo in hay-adihii dastuuriga ah loo kordhiyo shacabkana waxaa keliya loo weydiin kara waxay tahay in oo maxaa la yidhahda loo qaado afta dadweyne yacni shacabka waxa keliya waxa loo weydiisto waa inay afta sameeyaan haddii shacabkii aysan hataa afti sameyn karin markaas in oo xal loo gaaro yacni iyadoon ahayn kordhin aan ahayn laakiin yani muddo saddex bil ama laba bil waxa oo yani xaaladdaas intay dhinac uu baxayso waa waa mabda guud oo la sameeyo waaye laakiin wax dastuuri ah oo dastuurka ogolyahay oo in baarlamaanka asiga iskaga darsado ama madaxweyneha inuu asiga iskaga darsado yacni ma jirto oo hadda sharcigaana ma sheegayo laakiin sharcigan wuxuu sheegayaa in haddii guddi doorashooyinka aysan soo gudbiin yani waqti looga baahana in doorasho ay dhici karto in kale in labada aqal baarlamaanka wada fadhiyo yani ay soo gudbiyaan oo xal ay ka gaaraan laakiin xalka ay ka gaareen laftarkooda waxay noqon kartaa in ay yani micnadama in ay ku darsanaan karaan yani ma ku darsan karaan dhaqan ahaana soomaaliya waxay soo martay lixdan afartii kun sagaal boqol lixdan afartii iyadoo doorasho la galaayo baarlamaanka waqtiisu dhamaaday ayaa waxaa dhacday in eh, maxaa lahay etoobiya iyo soomaaliya markaas ay isdagaalaan xilligii madaxweyne aan cad u ahaa ra-iisul wasaarena uu ahaa maxaa lahay cumar abdishal marka marka yacni iyadoo etoobiya ay dad soo weerartay oo xuduudda ay soo gudubtay oo xabadda ay dhacayso ayaa arrintan camal ay dhacday marka dad bay waxay soo jeedeen in waqti la kordhiyo laakiin waa hadal caana jiray oo markaas soo baxay oo ahaa gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna codkan ku bixinaynaa marka iyadoo taas laga faa'iidaysanaayo yacni duruuftaas oo dowlad dowladka la dagaalamaysa iyadoo jirto ayay doorashay dhacday kun sagaal boqol lixdan iyo afartii marka hadda yacni in la isweydo ma baha maxaa la lahay hadday waxa dhacaan maxaa la sameeyaa Eh, masiibo hadda ilaah nooma keeno laakiin eh, boqolkii boqol waxaa waaye wax hadda maanta ogolaanay oo la yidhaahdo waxaasi waxaas ayaa dastuurku sheegaya ama maxaa lahay sharciga doorashooyinka waxaas sheegayo waa ku darsanaynaa wax qodob sheegayo ama ma jirto wixii dabiici imaadana waa la arkayaa haddii ay yihiin wax saddex bil laba bil camal ay tahayna baarlamaanka waa loo sii kordhin karaa markaas laakiin wax oo mabda furan oo loo oo loo kordhinayo ma jirto n sida aad sheegtay sharciga doorashooyinka kuma qorno in la kordhisto ama waqti dheeraada lagu darsado doorashada balse haddii ay caqabad imaato oo in dib loo dhigo doorashadii ay laysla garto yaa awooddaas leh oo doorashada dib u dhigi karo baarlamaanka madaxweynaha mise cid kale Eh, horta waxaa soo gudbinayo in doorasho ay dhici karto iyo inaysan dhici karin guddiga doorashooyinka qaranka ayaa horta soo gudbinayo marka u horeyso Eh, marka xaaladda lagu soo gudbinayo waa kala duwanaan kartaa xaalad ayaga u gaar ah mar waxaa noqon kartaa xaalad guddig u gaar ah oo ayaga farsamo ahaan ama yani logistic ahaan ama yani diyaarsanaan la-aan oo dhinacooda ka imaatay inaysan doorasho qabsoon karin waa mar marna waa xaalad dhacday oo masiibo ah ama yani xaalad kale oo dhacday oo wadanka dhan u taalo ama xaalad degdeg ah oo madaxweyne uu ku dhawaaqay intaas way noqon kartaa laakiin mar walbo madaxweynaha ka imaato xaalad degdeg ah uu ku dhawaaqay oo sida qodobka sagaashanaad dastuurka u fasaxay madaxweynaha awoodiisa waxaa ka mid ah in haddii khatar ay jirto ee uu sameeyo xaalad degdeg ah inuu ku dhawaaqi karo marka xaalad degdeg haddii ku dhawaaqo isaga go-aan ma qaadan karo waa parliamentary system waaye uu wadanka xukunkiisa ma qaadan karo maadaama baarlamaanka awood uu leeyahay marka madaxweynaha waa inuu baarlamaanka labada agal uu hor keeno labada agal marka way diidi karaan waana ogolaan karaan haddii si kale loo dhigo haddii guddi doorashooyinka ay keenaan naftarkooda oo inaysan doorasho dhici karin ay keenaan ayagana waxay usoo gudbinaan labada aqal ay u keenayaan labada aqal ayaa go-aanka gaarayo in doorashadii ay ay gebi ahaanba ay ay aysan dhici karin iyo inay dhici karto laakiin meesha waxaan ku jirin mar walbo in ay ku darso samaysan karaan madaxweyne ku darsan karin baarlamaankan awood umala kuma darsan karin yacni sharciyadda waxaa siiyey maxaa lahay sharciyadda la siiyay waa afar sano sharciyaddina waxaa eh, eh, asal u ah shacabka marka mar walba haddii wax lagu darsanaayo waxaa la weydinayaa shacabka la weydinayaa shacabkan waxaa lagu weydinayaa eh, in afti loo qaado marka eh, taas saasay noqonaysaa ugu dambeyntii hadda virus la yidhaahdo corona ayaa adduunyada ka jiro wadamo badan oo afrikaan ah oo wadanka uganda ka mid yahay ayaa sheegay doorashadii inay dib u dhigeen oo xilli kale ay qaban doonaan ma laga yaabaa madaxda hadda haatan jooga iyana inay soo saaraan go-aan ah doorashadii inay dib u dhacayso viruskaasi awgiis Eh, kuley horta hadda ma rajeynayno in oo viruskaas uu inta wadankeena uu soo galo oo xaalad sidaas ah oo doorasho lagu baa eh, doorasho yacni la yiraahdo doorasho ma dhicayso yacni xaalad noocaas inuu hadda uu viruskaas wadanka uu galo horta ma rajeynayno laakiin eh, viruskan ha ahaado ama wax kale ha ahaadaan ama dagaal ha ahaado haddiiba ay xaalad aysan yacni muwaadiniinta aysan codkooda ku bixin karin ama la isku imaan karin ay jirto oo loo wada jeedo markaas xaaladda ayaa keenayso in oo maxaa lahay la yidhaahdo yani muddo intaan leeg oo aan badnayno saddex bil haato ama marka u badanto lix bil ha noqoto yani aan fiirino oo baarlamaanka maxaa lahay ha loo cusbooneysiiyo markaas waa xaalad naadir ah waaye yani maxaa lahay oo waaye laakiin yani xaalad iska furan oo mar walba ah ma noqonayso laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay uu naga badbaadiyo uusan waddankeena soo gaarsiin oo maxaa lahay uu halkaas uu ilaahay nooga celiyo aan rajaynayna wuu mahadsan yahay aqoon-yahan maxamed ibraahim bidaha ka qaada isaga dooro isaga dooro
barnaamijkii doorasho intaa ayaan kusoo gebagabeynayaa inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo sidaa iyo ammaane allah
si aad ugu doodo cadaalada doorkan qofkaad tiranayso ku door wanaaga